الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته ilى ywم الdin ama bعd iخwani waa muxaadaradeeni saddexaad ee xuruubu saliibiya sidaa xasuusataan muxaadaraadka waxaynu ukala qaybinay dhowr qaybood muxaadarada koowaad waxaynu ka dhignay muqadimo ama hordhac muxaadarada labaadna waxaynu ka dhignay muxaadaradii labaad xamladii koowaad ee nimankaasi ay soo qaadeen iyo wixii ka dhashay inagoo taa ku dhex jirna ayaa markaa waktigii inaga dhamaaday maca lasf muxaadaradan haddii alla ka dhiga insha allahu tacala waxay isugu jiri doontaa takmila iyo dhamaystir aynu muxaadaradii hore dhamaystirayno maxaa ka dhashay hujuumkii ama weerarkii koowaad ee nimanka kristanka ah oo jarmalka iyo faransiiska iyo talyaanigu hogaaminayaan ay caalamul islaami ay kusoo qaadeen oo doonayeen baytulmaqdis inay ku qabsadaan xamladaas wixii uga suurto galay oo taqriiban ilaa muddo dhowr iyo toban sana socotay ayaynu marka haddii alla ka dhigay insha allahu tacala caawa aynu kamili doonaa kadibna waxaynu geli doonaa muxaadaraadka qaybtoodii saddexaad ama muxaadaradii saddexaad oo marka iyaduna isla muxaadaradan ku guda jiri doonta biidn illah oo aynu ugu magac darnay marxalatu ixtilaali bayt lmaqdis marxaladii markii bayt lmaqdis ama qudus ay nimanka gaalada ay qabsadeen iyo markaa wixii ka dhashay iyo wixii markaa ka ratibnay hadday tahay dhinaca muslimiinta selbi iyo ijaabi wuxuu doonaba ha noqdee iyo hadday tahay iyaga xaggoodaba waxaynu soo marnay walaalayaal haddaan xasuusiyo nimankaas salbiyada markay soo duuleen waxay qabsadeen dhowr magaalo oo markaa caalamul islaami dhexdiisa ama bartankiisa ku yaala sham khaasatan waxaa kamid ahaa magaalooyinka magaalada la ohan jiray raha siday ku qabsadeenna waa soo marnay waxaynu soo marnay magaalooyinkay qabsadeen antakiya inay kamid ahayd labada magaalo labada magaalo marka waxay ka aasaaseen laba boqortooyo oo markaa loo bixiyey imaaraadkii saliibiga ahaa laba boqortooyo markaa meeshaa ka aasaaseen sida aynu soo marnayna dagaal fara badan oo mushkilad badanba lamaanay kulmin nimankaas raha magaalada la yidhaahdo ayar bay iska qabsadeen iyadana xooba maaragtay cidimaan ay ka hor imanin magaalada la yidhaahdo maaragtay antakiyana waxaynu soo marnay in ay muslimiintu isdifaaceen damceen inay gaalada iska dhiciyaan kadibna markaa haziime la yaab lihi ay ku dhacday ciidan aada u fara badan oo isaga laga cabsanayey oo ninkii ka baqayey waddada u baneeyey oo kadibna iska jabay iyadoo aan hal waranna lagu ridin hal seefna loo qaadin durbaan la garaacay keliya ku kala cararay waxaa la odhan karaa waa waxyaalaha la isku xujaysto ka mid noqon karaa ciidan awood badan oo kii ka awooda badnaa uu kaga adkaaday keliya inuu durbaan ka raacay dabeedna iska kala caray intaa kadib markay labada magaalo ay uhorgasheen ay qabsadaan nimankaasi marka waxay usii dhaqaaqeen baynu niri baytulmaqdis iyo qudus oo markaa ahayd meeshii iyagu ay ku naaloonayeen inay markaa gaadhaan waxaynu marka haddii alla ka dhigo insha allahu tacala aynu ku kamili doonaa muxaadaraadkeena biidn illah labadan magaalo oo baytulmaqdis iyo maaragtay trabulus ah oo markaa kamid ahaa meelihii ay doonayeen inay qabsadaan iyo markaa waxay kala kulmeen iyo kadib markay baytulmaqdis qabsadeen kadib marxaladaas kadib maxaa dhacay saaad la socotaan walaalayaal bayt lmaqdis waa beytka ilahay subxaanahu caza wajal uu kitaabkiisa ku sheegay fi suurati lisra subxana aladi asra bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina magaaladaas qudusi waa magaalo cajiiba oo diimaha samaawiga ah kristanka iyo yahuudda iyo islaamku saddexduba ay maaragtay u ah magaalo muqadasa u ah oo magaalo maaragtay diimeed u ah sidaa darteed waxaa lagu gartaa umamka baa la yidhahdaa ummadda marka awoodda lihi waa ummadda baytulmaqdis haysata wey ummadda qudus ka hay haysata ayaa ah ummadda markaa caalamka ka talinaysa ta laga qabsadaana markaa waa ta daciiftay ee markaa tamar yaraatay haddaad doonaysa marka inaad ogaato dunida muslimku markee bay awood badnaayeen markee baa laga awood badnaa markee bay daciif ahaayeen markee bay maaragtay aanay daciif ahayn waxaadan ku qiyaastaa aad ku miisaantaa yani waxa weeye baytulmaqdis xaalkeedu sidee buu ahaa miyaa laga haystay mise ayaga haystay bayt lmaqdis walaalayaal waxaa la furtay waktiga cumar bn khataab radi allahu canhu bitaxdiid weliba lix boqol iyo soddon iyo sideed taarikhda hijrigan markay ahayd bimacnaa waa maaragtay shan iyo toban sano waxaan leeyahay cafwan saddex boqol iyo soddon iyo sideed taarikhda milaadiga markay ahayd weye taarikhda hijrigaana ay ahayd shan iyo toban taarikh alhijriya macnaa waa mawdkii nabiga dhe dhimashadii nabiga alayhi salaatu wasalaam shan sano kadib weye markii markaa baytulmaqdis muslimiintu ay qabsadeen waana qiso macruuf oo cumar bn khadaab furaheedii lagu wareejiyay waka lakin ta iyada hadda ugeli mayna insha allahu tacala baytulmaqdes nimanka faatimiyiinta la yara dawladda aynu xooga kasoo sheekeynay dawla alcubeydiya ama dawla alfatimiya markii ay masar qabsadeen ayay baytulmaqdesna qabsadeen iyagaa gacanta ku hayn jiray ilamaa iyo afar boqol iyo shan iyo lixdan taariikhda hijriga markay ahayd afar boqol iyo shan iyo lixdan taariikhda maaragtay hijriga ay markay ahayd ilaa waktigaa iyaga ayaa markaa gacanta ku hayn jiray bimacnaa maaragtay baytulmaqdis waxa markaa dhacay nimankii la ohan jiray dawla salajiq aynu tilmaannay inaynu ballan qaadnay inaynu muxaadaradan wax ka ororan doono lakin aan filaya mala waktigu inaanu inoo saamaxaynin haddaanu gaadhna se aynu gaadhna se waynu dawla salajiqa waxbaan ka oran doona hadii alla ka dhiga insha allahu tacaala dawla salajiqa markaa ka qabsatay faatimiyiinta baytulmaqdis ka qabsatay waa afar boqol iyo shan iyo lixdan ilamaa iyo afar boqol iyo koob iyo sagaashan muddadaas waxaan filayaa taqriban lix iyo labaatan sanaynta lix iyo labaatan kaa sano waxaa gacanta ku hayay baytulmaqdes nimankii la ohan jiray salaajiqada turkida iyo suniyiinta ahaa shiicadii markaa waa lagala wariyay afar boqol iyo koob iyo sagaashan kadib markaa maxaa dhacay saad xasuusataan afar boqol iyo koob iyo sagaashan rajab bishii la ohan jiray waa bisha ay qabsadeen nimankii la ohan jiray saliibiyiintii soo duulay ay qabsadeen magaalada antakiya halkii ay shiicada faadimiyiinta ee ciraaq haysata ay antakiya usoo hiilin lahaayeen oo muslimiinta ay usoo gargaari lahaayeen maxay sameeyeen maadaama oo nimankii salaajiqada ahaa ee magaalooyinka ka qabsaday saliibiyada ay kusoo duushay oo magaalooyin laga qabsanayo iyana markaa waxay ka faaidaysanayaan duruufta markaase iyana meelihii kale ee salaajiqadu ay waa hore ka qabsatayba iyana weerar ku kala bixiyeen maxaa kamid ahaa marka meelahaas waxaa kamid ahaa baytulmaqdis afar boqol ama magaalada qudus la yihahdo afar boqol iyo koob iyo sagaashan taariikhda hijriga ahay markay ahayd bishii shacbaan ayaa nimankaa faadimiinta la yihahdaa baytulmaqdes qabsadeen bal ad u fiirso yani waxa weeye waa ayaamo yar kadib markii antakiya ay salibiyiintu ka qabsadeen nimankan la yihahdo salaajiqadii sunnadaha muslimiinta ahaa marka waxaad odhan kartaa waa laba qolo oo ka midhaysan salibiyiinta iyo shiicada faadimiinta waa laba kooxood oo ka midhaysan in nimankan suniyiinta ah qoloba dhinac kaga soo duusho oo markaa meelaha haystaan laga qabsado bal culimada kutubu taarikh waxay soo raraan waxyaala cadcadaynaya oo aada u muujinaya inuuba jiray heshiis dhabahoo labadaa qolo ka dhexeeyey afbal ninkii la ohan jiray amiirkii waktigaas dawladda faadimiyada odayga ka ahaa isaga laftiisu waxaa la yidhi afar boqol iyo koob iyo sagaashan taarikhda hijriga markay ahayd markii ay salibiyiintu qabsadeen yani maaragtay antakiya ay qabsadeen wuxuu usoo diray baa la yidhi wafdi buu usoo diray nimankii la ohan jiray saliibiyiinta uu markaa dee ugu maaragtay tahniyadaynayo ugu bogaadinayo guulaha ay gaadheen bal hadda fiiriya waxay culamada taarikh soo rarayaan waxaa la yidhi istuqbila hada alwafdu bikulli xafaawa wafdigaas faadimiga ah shiiciga ah ee saliibiyada u tahniyadaynaya ugu tahniyadaynaya inay muslimiinta dhulkooda qabsadeen aad baa loo soo dhaweeyey maxaa kamid ah marka waxyaalaha lagu soo dhaweeyey ru'uusu halaatha mi'ata turki min asalaajiq saddex boqol oo madax bimacnaa waa saddex qof saddex boqol oo qof oo kurka laga gooyey madaxyadood oo nimankii salaajiqada suniyiinta turkiga ahaa ayaa lagu soo dhaweeyey bimacnaa maaragtay la tusinayo in nimankii idinka qabsaday magaalooyinka idinka qabsaday annagu aanu hadda ka qabsan oo kala wareegnay oo maaragtay wakaas nimankan markaa shiicada ahi weligoodba macruuf bay ku yihin waynuna arki doonaa taariikhda caam bay ku yihiin taariikhda muslimiinta yani waxa weye intii nimankaasi ay soo baxeen marba haddii ay cadow islaam kusoo duulo inay cadowga islaam kusoo duulo iyaguna marka ay dhinacooda bimacnaa maaragtay ay ka raacaan say doonaanba waxaa u arkaan shiicadii aa markaa la wareegtay afar boqol iyo koob iyo sagaashan taarikhda hijriga markeed baytulmaqdis ma loo daayey baytulmaqdis oo saliibiyadii ma yidhaahdeen nimanka waa nimanka heshiisku idinka dhexeeyey ee idin tahniyadaynayey yani maaragtay markaa iska dhaafo oo maaragtay iska daayay xaalkooda maya sanad kadib afar boqol iyo sagaashan iyo labo bisha rajab markay ahayd waa bishii ay qabsadeen maaragtay antakiya bisheedii kale ayay maaragtay ciidankii saleebiyadu soo dhaqaaqeen iyagoo usoo socda baytulmaqdis usoo socda laba iyo labaatankii shacbaanna waa la wareegeen maanaa marka waxaad arkaysaa xitaa yani waxa weeye waa rajabna way soo dhaqaaqeen shacbaanna way qabsadeen yani macnuhu marka waxa wey hataa muqaawamo iyo ka hor imaad naf leh oo la sheegi karaaba maba dhicinba magaalada dhan ee muslimiinta agtooda muqadaska ka ah waxay ahayd difaacideedu inay qaadato xataa haddii gaala qabsanayso ay bilo iyo sanawaad ay qaadato magaalooyin ka ahamiyad yar sida trabulus aynu arki doono ayaa salibiyada ku qaatay lix sano inay maaragtay magaalada kula wareegaan lix sano ay ku qaadatay inay magaalada kula wareegaan maxaa yeelay dad sunna un baa ka dagaalamaha inta ay la wareegooda laftoodana waxay keeneen shiicadaas sabab haysa aynu arki doona hadii alla ka dhigo insha allahu taala maxaa ka dhacay markaa baytulmaqdis markay nimankaas qabsadeen waxaa ka dhacay wax aad iyo aad u cajiib badan oo taariikhda gaalada iyo islaamkuba ay sheegaan ibn اlahir wuxuu leeyahy raximah اllah waqatla alfaranju bilmasjid alaqsa ma yaziidu cala sabciina alfan yani waxay masjid alaqsa ay hareerihiisa ku dileen wax ka badan toddobaatan kun oo qof minhum jamaacatun kahiirat min a'imati lmuslimiina wa culamaa'ihim waxaa kamid aha dadka meesha lagu laayay jamaaco aada u fara badan leh oo culimadii muslimiinta iyo a'imadoodii iyo cubaadoodii iyo zuhaadoodii ah miman faaraqa alawtaana wajaawara dalika almawdic ashariif dadkii maaragtay dhulkoodii iskaga yimid oo meeshaa barakaysan un damcay inay cumrigooda ku dhamaystaan in badan oo kamid oo cubaad iyo zuhaad iyo culimo iyo a'imo ah ayaa ku jiray dadka toddobaatanka kuna ee meeshaa ku le-day ibnu taqari berdi kitaabkiisa nujuum zaahir la yiraha isna taariikhda wuxuu leeyahay qataluu fi lxarami mi-ata alf waxay meeshaa ku dileen boqol kun oo qof wa qataluu shuyuuka walcajaa-is dadkii waaweynaa ee rag iyo dumarba lahaana iyana meeshaa waa ku lahaayeen nin gaalo saliibiah oo mu'ariq ah oo isagu waktigaa lafteeda magaalada markaa lafteeda joogay wuxuu leeyahay yani maaragtay markii aan damcay buu yidhi mar inaan siyaarto xaramka shariifka macanaa masaajidka markaan damcay buu yidhi inaan siyaarto ma aanan awoodin buu yidhi an ashuqa ariiqahu wasata ashlaa'i lmuslimiina ila fi sucuubatin baaliq ma aan waan awoodi kari waayo buu yidhi inaan masaajidka gaadho ilaa ma iyo dhib inaan kala kulmay mooye maxaa sababay maydka muslimiinta ee meel kasta yahay wa ana dima'a alqatla balagat rukbataya yani waxa weeye dadkii la laayay dhiigoodiina wuxuuba gaadhay buu yidhi rugagay marka yani waxa weeye dhiig sidaa uqulqulay wax cajiib badan waxaa marka la odhan karaa ama hal la yidhaha boqol kun baa meesha mar lagu wada gawracay ama hal la yidhaha toddobaatan kun ama tiradu ha ka badato dee si caadiya looma tirin ama ha ka yaraatee alxaasil meesha waxa la isku waafaqsan yahay in aad dad aad u tiro badan oo muslimiina markaa meeshii lagu lahay muxuu sameeyey ninkii shiiciga ahaa ee faadimiga ahaa ee markaa yani maaragtay allahu mustacaan bayt ulmaqdes laga qabsaday alafdal la ohan jiray ibn alahir waxa uu leyahy bal hadda ufiirsada qisadiis waxay idin xasuusinaysaa xukaamta maanta caalamlislami ka talinaya wuxuu leeyahy ibn alahir raximahullah ibn alahir waktigaa laftiisuu noolaa ay waxaasi dhacayaan xawaadistaasi markay dhacaysa lafteeduu noolaa oo ka taariikheynay saa darteed baynu isaga had iyo goor usoo qaadanaynaa dadka xuruubu salibiya ka taariikheeyaan isaga inta badan cuskadaan maadaama uu waktigaa laftiisa noolaa iyo ibnu taqiri berdiga kan nujuumu zaahirada iskale waxa uu leeyahay ibn alahir raximahullah wa arsala ila alfaranj yunkiru calayhi yani maaragtay nimankii faranjiga ahaa buu ama salibiyadii buu afdalkii maaragtay shiiciga ahaa wuxuu u diray warqad u diray ama fariin buu u diray uu ku inkirayo maa facaluu waxay sameeyeen wayatahadaduhum uuna markaa u goodinayo marka xukaamta caalamulislaami maanta ka talaysa isagu wuxuu dheeryahay keliya inuu yar goodiyey oo waa idiin soo socdaa iyo wax yidhi laakin keliya mujarad inkaar soomadan maqal caalamulislami hadda marka meel dhibaata ka dhacdo khaasatan caalaman carabi falastiin oo kale marka dadka muslimiinta la dhibaateeyo jaamica alcarabiya way shiraan markay shiraan kadibna maxaa soo baxa keliya waxay yidhahdeen yidhahdaan nunadid yani waxa wey maaragtay waanu dhaleecaynaynaa oo waa ceebeynaynaa oo waa kasoo horjeednaa waxa meeshaa ka dhacay waxun baa meeshaa ka dhacay intaasun bay ku gaabsadaan intaas waxa weye qof kasta ohan kare yani waxa weye shacabka ad u talisaan ka ugu maaragtay daciifsan ayaa ohan kara waxaas wax khaldan weeye oo waa kasoo horjeednaa oo waxun weeye oo maaragtay waka laakin idinkii duwal baad u talisaan oo mas-uul baa tihiine maxaad ficil aho qabateen wey wax ficilhi ma dhicin shiicadii faadimiyiinta ahaa baytulmaqdes in laga qabsaday keliya laguma daynine nimankii salabiyada markay baytulmaqdes qabsadeen waxay sameeyeen inay xagga masar usoo dhaqaaqeen oo magaalada casqalaan la yidhaahdo ay markaa damceen inay qabsadaan waa magaalada uu ku abtirsado xaafidka weyn ee sharxay saxiixu lbukhaariga ibn xajar alcasqalaani ibn qasheen ibn al-asir wuxuu leeyahay raximahullah marka meesha waxaa ka joogay xoogay ayaa nimanka faadimiinta ciidan ciidanaha u joogay wuxuu leeyahay ibn al-asir raximahullah walam yakun cinda almasriyiina khabaru khabarun min wusulihim walaa min xarakatihim nimankaa shiicada ee masr markaa ka tirin jiray inay salabiyiintii kusoo socdaan warba kama hayaan dhaqdhaqaaqoodana lama socdaan walam yakunuu calaa uhbati alqitaal dad dagaal u diyaarsanna mayba ahay markaasaa mar keliya waxaa kusoo kadiyey ciidan saliibi ah oo markaa korkooda maaragtay saaran bay arkeen fanaaduu ilaa rukuubi khuyuulihim markaasi waxay uqayliyeen war fardaha inagu eriya aynu maaragtay dagaalanin wa labisuu aslixatahum markaasi waxay gashadeen dharkoodii fa acjalahum alfaranj fahazamuuhum de waa nimaan diyaarsanayn nimankii gaalaha baa ugu horreeyey intay diyaar garoobayeen kadibna waa la jebiyey waqataluu minhu man qutil intii la dili karayana waa laga dilay intii kalena waa kala firdhay o halkaas marka waa bayt almaqdes iyo xaalkeeda wey haddii marka aada mulaaxadayso nuqdada koowaad ay kuusoo baxaysaay waxay tahay nimanka shiica la yidhaahdo iyo khayr darnaantooda culimada muslimiintu markay nimankaa ka digayaan oo laga hadlayo oo laleeyahay war wuxuu khayr male yani waxa wey islam waxba u tari maayaan waxaan hub iyo damdam ay leeyihiin ay maaragtay ay nuclear baanu wadnaa iyo saaruuq baanu cirka u dirnay iyo reer galbeedku ay ka qaylinayaan niman islam waxu qabtamaa weligood islam waxba umay qabaan yani waxay taariikhduna ma been sheegto inay islam dhibaateeyaan muy waxba weligood umaanay tiranin ko halkaasi waa bayt lmaqdis nimankii salibiyada halkaana waxay ka asaaseen marka imaaray ka asaasteen boqortooyo saddexaad rahay aasaaseen antakiay aasaaseen haddana waa bayt lmaqdis waxaa u dhiman markaa magaalooyinka ay ku taamayeen marka hal magaalo waa trabrus wey magaalada tan iyado markaa waxay ku taalla hadda meesha la lubnaan afwan magaalada trabus la yidhaahdo way ka duwan tahay ama ka duwanayd magaalooyinka kale oo dhan raha saynu soo aragnay waxaa meesha aqlabiyada iska lahaa niman christan ah si sahla markaa lagu qabsadayba islaamku si guudba kor ha uga taliye meeshii la ohan jiray antakiya waxaynu soo marnay shiicadu markay la wareegeen in markiiba markaa laga qabsaday waxaynu soo marnay yani maaragtay cafna xalla bayt lmaqdis waxaynu soo marnay meeshii la ohan jiray antakiya in ciidankii muslimiintu ciidan iska khilaafsan oo kala daadsan u ahaa kadibna markaa iyana maarata si sahla magaalada loogala wareegay ama laakin trabulus waa ay ka duwantay trabulus waa magaalo dadka degani muslim yihiin sunnina yihiin amiirka u taliyaana nin turkiya oo saraajiqada u yahay waxaa la ohan jiray ninkaa fakru lmelik abu abu abu cali ibnu camaar ninkaasi magaalada isaga oday ka ahaa ilamaa iyo shan boqol iyo kow markay taariikhdu ahayd hijriga ah nimankaas saliibyada ahi markii ay baytulmaqdes qabsadeen magaaladan ay usoo jahaysteen waa ku adkaatay waxay markaa damceen inay awooddooda dhan isugu keenaan afar boqol iyo shan iyo sagaashan taarikhda hijriga markay ahayd ayay markaa trabulus waxay ka qabteen way hareereeyeen ehelkii magaaladaas markaa waa isdifaaceen sida culimadu ay sheegayan ibn al-asir wuxuu leeyahy raximahullah ilaa nimankaa markii dambada xisaar adag la geliyey ibn al-asir wuxuu leeyahy marka raximahullah walam tazal ilxarbu bayna ahli trabulus walfaranj khamsa siniin dagaalkii faranjiga salabyadii soo duushay iyo magaalada ehelkii deganaa dadkii deganaa dagaalkaasi ma go-in muddo shan sana ilaa hada alwaqt ilaa waktiga kan buli hadda aan aan suduurtan qorayo waana afar boqol iyo sagaal iyo sagaashan taarikhda hijriga markay ahayd wuxuu markaa sheikhu le raximahullah facudimat alaqwaatu bihi magaaladatan marka waxaa ka dhamaaday wax alliyaalay wixii maaragtay zaad ahaaba xisaarka laga hayo darteed ka dhamaaday faqaafa ahluhu calaa nufuusihim ilamaa dadkii naftooda ay u baqeen wa awlaadihim awlaaddooda u baqeen wa xaramihim ehelkooda iyo cirdigooda sharafkooda ay u baqeen fajala alfuqaraa fuqaraday meesha ka yaaceen waftaqara alagniyaa kuwii akniyada ahaa marka ay faqiir noqdeen yani maaragtay wadahara min ibni camaar sabrun cadiimun wa shajaacatun wa ra'yun sadiid wuxuu leeyahay sheekh ibn atir raximahullah isagoo ninkaa wanaagsan u insaaf samaynaya ninkaas waxaa ka muuqday buu yidhi amiirkii magaalada u talinayay sabir aada iyo aada u weyn iyo geesinimo iyo ra'yi toosan ayib maxaa dhacay marka waxaa dhacay ninkii la odhan jiray ibnu camaar marka inuu ku hamiyey inuu baqdaad aado oo khaliifkii muslimiinta iyo amiirkii salaajiqada oo markaa baqdaad wada jooga oo markaa nimankaa yidhahdo war dee meeshatan cadow fara badan baa jooga uma taageeri kara eh yani waxa weeye hala iisoo diro gargaar hala iisoo diro baqdaad buu ninkaasi aaday taarikhdu markay ahayd maaragtay qiyaasta shan boqol taarikhda hijriga markaa baqdaad aaday yani waxa weeye maaragtay afwan kadib waxa weye magaaladii baqdaad masaajidadeedabuu ka khudbeeyey yani waxa weye amiirkii maaragtay salaashaqadu la hadlay yani waxa weeye maaragtay khaliifkii muslimiintu la hadlay intii uu markaa ku maqnaa baqdaad yaa maxaa dhacay intii uu baqdaad ku maqnaa ayaa waxaa dhacay nimankii shiicada aha ee faadimiyiinta ahaa ee masar joogay markay ogaadeen ninkii magaaladatan difaacanaya lixda sano waa nimankii qudus difaaci kara waa laga qabsaday markay ogaadeen in ninkii odag ahaa meeshii ka tegey ayay markaa usoo dabamareen magaalada markaa la wareegeen waa qabsadeen fawdayna ka kiciyeen waxaa markaa dhacay nimankii qaadada ahaa hogaamiyeyaashii saliibiyiinta kii qudus madaxda ka ahaa antakiya kii madaxda ka ahaa raha kii madaxda ka ahaa intuba in intay soo kaashadeen ay markaa damceen magaalada maanta inay culayska saaraan si markaa sahal ahoo fudud ayay markaa sanad gudihii markaa magaalada lagu qabsaday waa magaalada lixda sano isdifaacaysay waxaa markaa dhacay hal sano yani waxa weeye oo shiicadu ay haysatay in marka ay faraha kaga baxdo ko culimada mucaasiriinta ee hadda kutub xuruub salabiya wax ka qoran intooda badan waxay ku ijmaacsan yihiin in uu jiray nooc tawaadu ah macanaa nooc heshiisa oo ka dhexeeyay shiicada faadimiyiinta ah iyo nimanka kristanka ee soo duulayay nooc heshiisa inuu ka dhexeeyey heshiiskaasna ay mar kastaba ka baxayeen nimankan saliibiyada ay ka baxayeen nimankan faadimiinta waxaa lagula ballamay inay salaajaqada iyana dhinacooda kala dagaalamaan sunnada ee turkida ah halka saliibiyintuna iyana ay la dagaalamayaan marka ay markaa salaajiqadu magaalo qabsadaanba cafwan faadimiintu ay magaalo nimankan sunnada ka qabsadaanba ilan waxay ku mashquulsan yihiin christan bay ku mashquulsan yihiin waxaa markaa dhacayay inay iyana markaa yani maaragtay ay ay saliibiyintu markay soo xoogeystaan ay markaa shiicada si yaroo sahla magaalada uga qabsadaan macnuhu marka waa maxay shiicadu waxay u ahayd tamhiid iyo hordhaca bay u ahayd duulaanka weyn ee soo socda saliibiyada soo qaadayaan baytulmaqdis iyagaa hordhaca u ahaa markay sunnadii kala wareegeen ba iyana ayar laga qabsaday trabulus duulaankii saliibyaday hordhac u ahaayeen markii maaragtay sunnada ay kala wareegeen ayaa iyana maaragtay sahla looga qabsaday oo ka wa taariikhu yukariru nafsahu taarikhdu marka isagunba is soo celcelinaya maanta waxa ciraaq ka soconayaa maaragtay waa sheekadan lafteedii weeye waxaan umalaynayaa oo dadku laga yaaba inay ilaa weyn afghanistan afghanistan xaggee baa laga soo galay markii ay yani maaragtay nimankan maraykanka iyo reer galbeedku ay soo gelayeen xaggee laga soo galay yaa xasuusta magaaladii yani maaragtay laga soo galay ee awoodda faraha badan ay nimanka reer galbeedka saarayeen ya mazar sharif mazar sharif waa magaalo shiicawi taxaalufu shimaalkii la idiin sheegayey waa dadka mazar sharif iyo hareeraheeda degan iyo xoogaa calmaaniyaha iyo maaragtay wax lamid a meesha madkhalka laga soo galay dadka muslimiinta ah waddada laga soo galay halkaasi ah shiica markaa meel ay kaa xigto hadday shiico ay bidaxa midig meelun kaaga beegan tahay gaalana aada is haysaan weligaa waa inaad digtoonataa dhinaca ay kaa xigaan waa inaad iska ilaalisaa waa inaad xaydo iyo xedar aada yeelato saliibiyadu marka waxaa uhirgalay marka inay muddada tobanka sana taqriiban inay ku qabsadaan afar magaalo oo afartii magaalo ay ku haminayeen afarta magaalona ay ka sameeyeen afar imaaro ay ka sameeyeen baytulmaqdes imaaray ka sameeyeen meesha la rahana imaaray ka sameeyeen ama dawlad yar trabulusna imaaray ka sameeyeen antakiyana waxay ka sameeyeen imaaray ka sameeyeen magaalooyinkaas waxay ku taxan yihiin dhulkan hadda loo yaqaano sham ayib intaa kadib markaa maxaa dhacay intaa kadib waxaa dhacay marka inay isku dayeen inay markaa fidaan mid kasta oo markaa boqortooyo yar haystaa inuu marka hareerihiisa markaa ku fido si ay u noqoto boqortooyadiisu boqortooyo markaa waasica si ay markaa caalam islami o dhan marka ay u qabsadaan muslimiintu markaa maxay sameeyeen labadaa qodob baynu aada u tarkiisin doona caawa haddii alla ka dhiga insha allahu tacala waxaynu muxaadaradeeni bilowga ahayd kaga waranay boqolkii sano ee ka horreeyey intii aanay nimankani soo duulin see xaalka muslimiintu ahaa si aynu ufahamno sida sahlan ee markaa caalamulislami loo qabsaday waxaan filaya qodobka inaynu aada ufahamnay markii caalamulislami la qabsaday kadib soddonkii sano ee ka dambeeyey ayaynu bal xoogay culayska saarayna sidee soddonkii sano ee ka dambeeyey dadka muslimiintai ahaayeen siyaasadooda imaaradooda khulafadooda yani maaragtay allah mustacaan shacabkooda xaalkooda sideebu ahaa iyo nimanka salibiyadaha soo duulay markaa maxay sameeyeen waxay sameeyeen intooda kuma ekaana markaa inay isfidiyaan isfidintooda waxay u badnayd isfidin aan xoog iyo awood aana isku fidinayn ay maaragtay isku fidinayaan dacfiga iyo tamaryarida muslimiinta nimanku ma awood badnayn laakiin waxaa keenayay awoodooda tamaryarida muslimiinta iyo iimaankooda oo daciifa iskhilaafkooda kala qayb qaybsanaantooda waxyaalahaasa markaa waxay keeneen inay markaa u sahlanaadaan darabaadka nimankan ay ku dhufanayaan waxyaalaha ajaa'ibta waxaa ka mid a ee kutubu taarikh lasoo raro sida saciid cashuur oo kale kitaabkiisa xaraka salibiya la yihahdo wuxuu kusoo rarayaa magaalo la yihahdo simsiad magaaladaas in xaakimkeedii lagala wareegay muslimka ahaa oo laga qabsaday waxaana ka qabsaday amiirkii raha yani maaragtay ninkii la odhan jiray alboloni malaa waa talyaani baa laga yaaba de magaaladan maratay bolonia la yidhaha malaa ka yimid ninkaasi oo magaalada raha ah saliibiyiinta madax uga ahi wuxuu ninkaa muslimka a magaalada kagala wareegay inuu siiyey casharata aalaaf dinaara min adahab toban kun oo dinaar oo dahaba tobankaa kun iska qaadaa la yidhi magaaladana soo wareeji aayar buu tobankiisa kun qaatay magaaladiina waa wareejiyey marka waxaad arkaysaa marka taasi waxay kutusinaysaa waaqaca muslimiinta iyo xaalkoodu sida uu ahaa ibn al-asir raximahullah oo aynu aragnay inuu waktigaa laftiisa noolaa markuu muslimiinta sifeynayay wuxuu yidhi waitafaqa lahum nimanka salabiyada waxay la kulmeen buu yidhi ishtiqaala casaakiri lmuslimiina wa mulukihi biqitaali bacdihim bacdan in ay muslimiintu iyagu isku mashquulsan yihiin oo iyagu islaynayaan bay nimankani la kulmeen tafaraqat xiinaidin bilmuslimiina alaaraa wakti wuxuu ahaa muslimiintu ay aaraada ku kala tageen waاkhtalafat alahwaa hawadoodu iskhilaaftay watamazaqat alaxwaal xaalkoodu kala googo-ay fatamakana alfaranju min albilaad markaasaa nimankii gaalaha dhulkii si yaroo saaran bay isaga qabsadeen ataariikhu yuciidu nafsahu taarikhda walaalayaal waa un duruus in laga faaidaysto loo baahan yahay mar kastaad iskhilaafto oo aad kala jajaban tahay oo diintaada aad ka tagto oo aad qayb qaybsan tahay waa marka uu haziimada iyo jabku kugu bilaabmayo waxaa laga yaabaa dadku inay maslaxad yaroo dhow ay kala tafaraaruqa iyo kala jabjabka ay u danaysanayaan maslaxad yaroo dhow aan qiimo badan ba sii lahayn laga yaabo inaanay shan sano ama toban sano kadib aanay sii jiraynin maslaxaddaa yar tahay iska dhamaanayso laakiin ay ka tegayso aathaar iyo raad boqolaal sano kadib yani maaragtay in la suuliyaa marka ay adkaato bal adda waxaad eegtaa markay muslimiintu iswaafaqaan cizadooda iyo sharafkooda afar boqol iyo sagaashan iyo sideed markay sagaashan iyo toddoba taarikhda hijriga markay ahayd weli markaa lama qabsan magaalada hadda aynu ka warramayna trabulus weli xataa lama qabsan xisaar bay ku jirtaa oo magaalo isdifaacaysa oo gaaladii maaragtay ku kulansan tahay omaradii gaaladoo dhami saliibiyadii soo duushay ee jerman iyo faransiis iyo talyaani ka koobnaa dhammaantood ay u midaysan yihiin halka hal nini markaa hortaagay hal magaalo maaragtay isdifaacayso waktigaas waxaa dhacday qiso cajiib badan oo kutusinaysa sababta muslimiinta looga adkaado inaanay ahayn nimankan xoogooda iyaga dacfigooda kala tafraarukooda inay laba nin oo midna la ohan jiray muciin yani maaragtay midna la ohan jiray suqman alartaqi waa laba nin oo turkiya wey waa dawla salaajiq ay ka mid yihiin labadaa nin oo khilaaf adag ka dhexeeyey ayaa ilaahay subxaanahu caza wajalla hanuuniyay labadaa nini waxay mar kaliya isla waafaqeen in ay nimankan saliibiyada ah hal hujuum oo mara ay ku qaadaan oo nimanka kan ay ka takhallusaan waxaa la yidhahdaa dagaal bay ku qaadeen markaa dagaalkaa wuxuu sababay boqorkii imaaradii maaragtay allah mustacaan baytulmaqdis ay ka dhisteen ay boqorka uga dhigteen iyo magaaladii raha la odhan jiray ninkii ay boqorka uga dhigteen goslin labadii ninba in dagaalka lagu maxaabisaystay labadii ninba in saliibyada inta la jebiyey dagaalkaa lagu maxaabisaystay ibnulqalanisi oo muarikiinta yani waaweyn ihi markuu macrakadaa tilmaamayay wuxuu yidhi wa bihi dacufat nufuus lfrinji dagaalkaa waxaa ku daciifay nimankii faranjiga ama saliibiyadii yani maaragtay nafsiyadoodii waa daciiftay wa qalla cadaduhum tiradoodii waa yaraatay shawkadoodii iyo xooggoodii waa yaraaday wa qawiyat nufuusu lmuslimiin muslimiinta nufuustoodiina waa xoogeysatay wa arhafat cazaa'imuhum fi nusrati ddiin yani waxa weye maaragtay waxaa naftoodii kusoo maaragtay kacay mar labaad inay ilaahay diintiisa uhiliyaan wa mujahadati lmulxidiin mulxidiinta ay la dagaalmaan dadkii waxa weeye maaragtay waxay yaqiinsadeen inay kana adkaan karaan nimanka kan yani maaragtay dhibaatana u geysan karaan labada nin ee waxaa geysanayaa laba magaalo unbay ka yihiin oo mara ka yihiin laba magaalo oo ciraaq ku yaala ayay waxay ka yihiin laba amiir ka yihiin masar oo dhan uma taliyaan ciraaq oo dhan uma taliyaan sham oo dhan uma taliyaan muslimiin kalena iskaba dhaaf madiinatayni faqad oo bimacnaa maaragtay allahuma staan ciraaq ku taalla ayaa labadaa nin waxay ka ahaayeen madax ka ahaayeen nimankii gaalaha markay jabiyeen hanaayin fara badan bay heleen maxaa dhacay marka ikhtalafaa fi ikhtisaami alghanaim waxay marka isku khilaafeen ilaa nufuus diyaara maahe nufuus jihaad u diyaarsan maahe waxay isku khilaafeen markiiba haniimada iyo qaybs qaybsashadeeda waa la iskhilaafay waa la kala tegey mid markaa magaaladiisiiba dib ugu laabtay awalba muusil buu ka yimi midkii kalena maaragtay dagaalkiiba hore u qaado oo magaalada rahal u ohan jiray oo maaragtay salibiyadu magaalada uhoreysay ay qabsadeen ay ahayd ayuu markaa wuxuu ka qabtay xisaar ka qabtay arrinkaasi wuxuu ku tusinayaa yani maaragtay gaalada tan caalamulislaami sidaa u qabsatay ee ilaa baytulmaqdes qabsatay ee xurumaadkoodii qabsatay awood ay iyagu leeyihiin ma ahayne dacfiga muslimiinta ahaay laba keliya ama saddex keliya heshiiya oo khilaafaadkooda jaanibiga dhinac iska dhiga ayaa ku filnaa inay nimanka kan maaragtay allahuma mustacaan ka hufaan caalamulislaamiga ka hufaan waxaa kaloo dhacay baa la yidhahda iyana tusaale kuugu noqon kara shan boqol iyo shan taarikhda hijriga ay markay ahayd waa muddo yar kadib markii magaaladii anta tarabus la ohan jiray la qabsaday ayaa waxaa meesha ku midoobay nin amiirahoo mawduud la ohan jiray ninkaas taarikhda way nagu soo laaban doonaa insha allahu tacaala iyo dhowr boqor oo kale boqorada muslimiinta kamid oo mid kasta magaalo yar buda haystaa ayaa markaa maaragtay u midoobay inay nimankii maaragtay gaalo ahaa la dagaalamaan dagaal bay ku qaadeen ba la yidhi magaaladii raha ahayd bay markiiba xisaar geliyeen meelo fara badana nimankii waa ku jebiyeen ilamaa markii dambe gaalkii raha caasimo magaalada maaragtay salibiyada uga telinayay uu markaa lasoo xidhiiray muxuu sameeyey qaar iyagii kamid ah ayuu heshiis hoosaadiya la galay lacago fara badan iyo maaragtay hanti fara badanna siiyey yiri war culayska iga kor qaada markaasi xoogay halkii ay maaragtay dagaal kasii wadi lahaayeen macrakaday ka siibteen ayay macrakadii ka siibteen qodobadaas walaaleel waxay idin caddaynayaan oo aan maaragtay u tilmaamaya u ishaaraya inaynu isla ogaano keliya jabka muslimiinta ku dhacay ilamaa kii ondolasaan ka taarikhaynay ilamaa kii qaran afriqi mar kastaad fiiriso jab muslimiin ku dhacaa ilaa ka maanta taagani wax kale ma aha waa aayaddii qur-aanka ad rabbi yiri subxaanahu caza wajalla wamaa asaabakum min musiibatin fa bima kasabat aydiikum wayacfu can kasiir waxaa idinkaas shaqaysateen wy waa kala jajabkiina iyo kala tafaraaruqiina iyo inaad maaragtay allahuma mustacaan diintii ilahi ad ka fogaateen waanu intaas nimankaas marka saliibiyada ahi waxay bilaabeen marka waktigaas soddon sano yani maaragtay markii caalamul islaami ay saa u qabsadeen muddadaas soddonka sana hadda aynu ka taarikhayn doono inay markaa fidaan oo meelo fara badan ay ku fidaan maxay sameeyeen khaliifkii baqdaad ka telinayay ee cabaasiga ahaa iyo khaliifkii ka telinaya masar ee faatimiga ahaa maxay sameeyeen xaalkooda si sidee ahaa markaynu xaalkooda fiirino ayaynu fahmi karnaa markaa waxay qaban karaan waa maxay waktigaa waxaa ka telinayay ay xuruubu salbiya ay dhacayso afar boqol iyo shan iyo sagaashan taarikhda hijriga markay ahayd baqdaad cafan waxaan leeyahay maaragtay misr boqorkii faatimiga ahaa ee la ohan jiray almustacli ninkaas waa la dilay waana la sumeeyey inankiisii baa ka dhaxlay alaamir biaxkaam illah buu la baxay isagana waa la dilay ina adeerkii baa ka dhaxlay boqortooyada isagana waa la dilay maxay ka tarjamaysaa marka waxay ka tarjamaysaa istiqraar la-aan iyo maaragtay allahuma mustacaan yani maaragtay deganaansha la-aan bay ka tarjamaysaa haramkii ugu sarreeyey ee siyaasiga ahaa ee yani maaragtay qaahiro ka talinayay inaanu caqiida xumada xataa ka sokow inaanu markaa deganayn wasaradiisa waxaynu nihi wasiir waktigaa waxaa la ohan jiray hadda waxaa udhigmi karaa ninka ra-isul wasaaraha ah wasaradiisa waktiyadaa maaragtay xuruub salabiya ay dhacayso waxaa ka mid ahaa alafdal waa la dilay waxaa ka mid ahaa oo isagana kuxiga aba cabdillahi waa la dilay waxaa isna kaa kusixiga alakmal waa la dilay yaa dilaya khulafadan ayaa laynaya wasaaradan ayaa laynaya iyaga dhexdooda waa qise aynaan ka bixi karaynin kani kanuu xidhayaa dabeedna waa ka takhalusaya waa dilaya si uu markaa isagu suldada u helo si uu maaragtay isagu u awood bato si uu isagu maaragtay uxoog bato bal waxaa dhacday inay maaragtay shiicadii qaahira ay iyagu iskhilaafeen oo laba kooxood u kala baxeen nasaariya iyo niman la yihahdo maaragtay kuwii beytka faadimyada ku baaqi noqday oo markaa ay maaragtay dagaalo fara badanba iyaga ay dhex mareen nin markaa caynkaas oo caqiidana shiicika ah awoodna isaga islaynayo iskhilaafsani muxuu u tari karaya caalamulislaami muxuu uma tari karo baqdaad maxaa ka jiray baqdaad shan boqol iyo laba iyo toban taarikhda hijriga markay ahayd waxaa oday ka ahaa oo waqtiyada ay maaragtay fitantani dee socoto caalamulislaami la qabsado baytulmaqdes laga qabsaday waxaa maaragtay khaliifka ahaa almustadhir billah waa la sumeeyey inankiisii baa ka dhaxday almustarshid billah shan boqol iyo sagaal iyo labaatan markeed baa isna la dilay waxaa ka dambeeyey inankiisii alrashid saddex sano markuu haystay baa isna la dilay macnaheedu marka waa maxay yani waxa weye maaragtay waa meel uun fawdo iyo isdil ka socdo waxaad isweydiin kartaan oo nimankii salaashiqada ahaa ee la amaanayay xaggay ku maaragtay ku ku jiraan waktigaas dawlad salaajiqa walaalayaal walow aynu nuqaad fara badan ka sheegi doona haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala saddex marxaladood bay dawladdaasi martay marxala waa marxaladii aasaasantay waana marxaladii awoodda ay lahaayeen marxaladna waa marxalad dacfi ku dhacay oo iyaga dhexdooda ay iska leynayeen oo kala burbursanaayeen waana marxalada ay maaragtay caalam islami markaa nimankan saliibiyada ahi ay markaa qabsadeen wey marxaladina waa marxalad soo socota oo ay baraarugi doonaan oo markaa iyago calanka jihaadka ay qaadi doonaan marxaladan hadda waktigan lagu jiro oo markaa caalamulislami saliibiyadu ay qabsadeen waa marxalad iyagu ay isku mashquulsanaayeen oo magaalo magaalo iyo maaragtay ay isu haysteen bal culimadu waxay tilmaamaan yani maaragtay dhibaatadoodaba inayba ahaydba yani maaragtay sida ay u kala heli lahaayeen suldada iyo boqortooyada si ay u kala heli lahaayeen ayib saa darteed marka walaalayaal khaliif aan tamar lahayn oo aan maaragtay awood lahayn oo bimacnaa maaragtay allah mustacaan si sahla loo diri karaa wuxuu qaban karaa ma jirto haba yaraatee bal waxaaba macno beeshay waktigaas wixii la odhan jiray magaca khilaafada ayaa macno beeshay waxaa khaliifkuba uu ku hoos nool yaho oo maaragtay u taliya ninkaas maaragtay salaajiqiga ah ee isaga laftiisa waktigan inxiraafsan ayaa khaliifka laftiisaba u taliya khaliifkii la rabay inuu muslimiintu hogaamiyo oo caalamulislaami dhulka laga qabsaday soo dhiciyo wuxuu ku hoos jiraa isagoo daciifa nin isaga ka awood badan oo bimacnaa maaragtay isaga laftiisu aan islam wax badan usoo wadanin waxyaalaha kutubu taarikh lagu soo raro waxaa kamid ah salaadiintii salaajiqada ee waktigaa noolayd waxaa kamid ah mid la odhan jiray mascuud ninkaa mascuuda markii la dilay almustarshid alrashid shan boqol iyo laba iyo soddon taarikhdu markeed markii la dilay ayaa waxaa loo keenay kan la dilay walaalkiis baa loo keenay oo la yidhi kanaa markaa khaliifkii muslimiinta noqonaya markaasuu yidhi maya mid anigu aan doonaya khaliifka muslimiinta noqonaya sifaad buu bixiyey markaa bal hadda sifaadku bixinaya dhegeyso waxaa sifaadkaa soo raraya yani maaragtay imaam suyuudi kitaabkiisa taarikh lkhulafa la yidhah wuxuu leeyay ninkaa mascuud la yidhahdaa walaa uriidu an yali lamra ila rajulun la yu laa yudkilu nafsahu fi gayri umuur diin ma doonaya buu yidhi amarka khilaafada inuu qabto ilaa nin mooye eh ninkaasoo naftiisa aan gelinaynin umuurta diinta waxaan ahayn macnaa maaragtay ciidaha inuu tujiyo iyo yani maaragtay manaabirta in looga duceeyo iyo salaadaha inuu dadka tujiyo iyo nin arrimaha ku ekaanaya keliyaan raba walaa yujanid ciidan aan abaabuli karin walaa yujamic dadaan ururin karin walaa yakhruju calaya aniga aan igu baxaynin oo maaragtay suldadeeda aan ka hor imaanaynin walaa calaa ahli beyti aniga ahlu beytkaygana aan ka hor imaanaynin yulzimu nafsahu naftiisa ku waajibiya maa yajibu min taacatina waxa isaga ku waajibku annaga inuuna ateecaah walaa yakruju min min daarihi gurigiisana aan kasoo baxayn ninkaa wey ninka aan rabaa buy dhinacaynkaasuu keensaday baa la yidhahda almuqtafi la yidhaahdo muqtafigaasaa markaa maaragtay khaliifka muslimiinta waktigaa ahaa muqtafigaas nin aada u bahdilan oo aada u dhibaataysan oo aada u bahdilayn bu ahaa muqtafigaasi almuqtafigaasi muqtafi waxyaalaha ku dhacay waxaa kamid a ba la yidhaha sida taarikhu lkhulafa imam sayuud uu soo rarayo yani shan boqol iyo koob iyo soddon taarikhda hijriga markay ahayd shan boqol iyo laba iyo soddon taarikhda hijriga markay ahayd ayaa waxaa la yidhi ninkii la odhan jiray maaragtay allahuma mustacaan mascuud ee suldaanka salaajiqada ahaa baqdaadna markaa ninka ku awooda badan ahaa ayaa wuxuu usoo diray baa la yidhi fariin uu leeyahay waxaan kaa rabaa haddaad khaliifkii tahay boqol kun oo dirhan baan kaa rabaa markaasu wuxuu yidhi balda jawaabtiisa dhegeysta wuxuu yidhi maa ra'aynaa acjaba min amri khaliilkii baa hadlaya wuxuu yidhi warni yahow arrintaada wax ka cajiib badan mascuudo ma aanaan arag lam yabqa ila ahaa ila athaahu lbeyti fa akhadtahu guriga kan aad arkayso yani waxa weeye maaragtay si aad mar kasta wax uga qaadanaysay oo khaliifka wixii u harayba aad u qaadanaysay ma harin ilaa guriga yani maaragtay alaabtiisii hoose mooye sariirtii iyo wixii wax lagu cuniyo wax lamidka wixiina adaa qaatay bu yidhi dhammaantood wixiina adaaba qaatay mar hor aad la tagtay bu yidhi fa min ayi wajhin nuqiimu laka hada almaal maalkan aad sheegayso xaggee kaaga keena wamaa baqiya ila an nakruja min addaari wa nuslimaha noo mo maba jirto buu yidhi wax noo hadhay ilaa inaanu daartan intaanu iskaga baxno aanu furaheeda kuu dhiibno mooye wax hadhayba ma jira waxba nooma baaqi ahaba macnuhu marka waa maxay caalamulislami waxaa walalayaal waktigaas caalam caynkaas u ah khaliifku aanu awood lahayn kuwa ka hooseeya aanay maaragtay dayaano badnayn yani maaragtay iyagoo iskhilaafsan islaynaya nimanka salaajiqada markaa dhexdooda waxaa maray waktigaa siraacaad aad iyo aad u xoog badan baa dhexdooda maray siraacaadkaas waxay bilaabmeen ba la yidhahdaa afar boqol iyo shan iyo siddeetan taarikhdu markay ahayd ilamaa iyo waxayna socdeen afar boqol iyo sideed iyo sagaashan waa intii saliibiyadu ay soo duuleen oo caalamu islaami qabsadeen dagaaladaasi yay dhex marayaan waa niman walaalo ah salaatiinta salaajiqada waxaa oday u ahaan jiray markii hore intaanu ka dhimanin melik shah boqor la yihahdo boqorkaasi markuu dhintay inamo fara badanoo dhalay buu ka tegey barkiyaarif mid la yihahdaa ka mid aha maxamed mid la yihahdaa ka mid aha sanjar mid la yihahdaa ka mid aha iyagiibaa markaa islaayay barkiyaariq iyo maxamedkaasi marba islaayeen barkiyaariq iyo sanjarkaasi mar kale islaayeen sanjarka iyo maxamedkaasi waa islaayeen taariikhdooda mufasalanu arki doona insha allahu tacala waktiga ay islaynayaanna waa waktiga caalamul islaami ay qabsanayaan nimankan la yihahdo shiicadu ay qabsanayaan ayib afwan idan caalam caynkaasi marka muxuu iska dhicin karaya caalam caynkaasi barakallah fik caalam caynkaasi muxuu markaa iska dhicin karaya caalam caynkaasi marka waxba iskama dhicin karo maxaynu ka faa'iideynaa fatrada caalamul islaami uu sidaa ahaa waxaynu ka faa'ideynaa laba qodob walaalayaal qodob waxa uu yahay ummaddu haddii ay ilahay diintiisa ka leexato subxaanahu caza wajal ummaddu haddii qiyaadada wanaagsan ay ka lunto ummaddu hadday iskhilkhilaafto inay markaa noqon karayso yani maaragtay sayd sahla inay noqon karayso ugaar sahlan oo markaa cid kastaaba shabakada u dhagan karaysa waa sida aynu markaa maanta aynu maaragtay ku sugannahay ummad iyadoo iswada ka khilaafsan iyadu maaragtay allahuma mustacaan iska soo wada horjeeda yani maaragtay ilahay diintiisii maaragtay ka fogaatay in yaroo ilahay unaxariistamayo subxaanahu caza wajala ummaddaasi marka waxay noqonaysaa sayd aad iyo aad u sahlan ayay noqonaysaa maxaa caalamul islami markaa ka dhacay markii baytulmaqdes la qabsaday baytulmaqdes qabsashadiisu waa arrin aad iyo aad u weyn oo culus wey dadka qaarkood ayaa waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan haddii dadka muslimiinta wax weyne ay ku dhacaan dadku way isbedeli karaan oo maanta haddii baytulmaqdes ayba yahuuda dumiyaan ilahay masaamixee ayba intay dumiyaan ay waxooda ka dhistaan sida hadda ay rabaan inay sameeyaan dadka qaar baa laga yaabaa inay isleeyihiin caalamku waa isbedelayaa oo muslimiintu waa kacayaanoo yani maaragtay allahuma mustaan wax badan baa dhacaya wax badan dhici maayan usaan rumaysana wax isbedelayaa ma jiraan leano qofka bani aadamka ah waxaa kiciya caqiido iyo yani maaragtay allahuma mustacaan no maaragtay inuu qalbiga ka nool yahay qalbiga qofka hadduu ka dhinto wuxuu u kacayaa ma jiro ninka acraadii muslimiinta gabdhihii muslimaadka oo la farxumaynaya ka ka digigaxan waayey ninka dunidii muslimka oo la qabsanayo beled beled loo qabsanayo ka dhaqaaqi waayey hal masjida masaajida muslimiinta ka mid ah xurmo kastaba hal ahaadee oo la dumiyana ka dhaqaaq ka ka digigaxan maayo maxaa dhacay markaa markii caalamul islaami yani maaragtay allahuma mustacaan maxay sameeyeen dadkii shucuubtii muslimiinta ahaa waxaan waxya kasoo qaadaya haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala culimadii muslimiinta ahaa ee waktigaa noolaa qaarkood iyo wixii ay sameeyeen iyo ashcaartii ay tiriyeen iyo dadaaladii ay sameeyeen waxaa kamid ah ragga aadka maaragtay allahuma mustacaan u dhaqaaqay ee damca inuu muslimiinta maaragtay allahuma mustacaan baraarujiyo abulmudafir alabyuri abulmudafir alabyuri shaacir shucarada muslimiinta ka midna waa ahaa ragga gabayada ah caalim culimada muslimiinta ka midna waa ahaa baqdaad buu tegay ninkaasi qaahiruu tegay ninkaasi intaa waa soconayey oo muslimiintu khudbado iyo muxaadaraad iyo tawjiihin kula dhex socday maxaa dhacay see loo see loola maaragtay allahuma mustacaan tajaawubay waxaa ka tarjamaya gabaygiisa markii dambe wuxuu kusoo noqday ninkaasi baytulmaqdes oo gaaladu haysto dib ugu soo laabtay gabayganuna tiriyey gabay aada u dheer oo macruufa wey gabaygaas muxaadaradeena dambaan u dibdhigi doona intiisa badan laakiin labada beeda u dambeeyaan kasoo qaadi doonaa insha allahu tacala wuxuu yidhi araa ummatii laa yushricuuna ila alcadaa rimaaxuhum waddiinu waahi dacaa-imi falaytahum idaa lam yaduuduu xamiyatan can iddiini danuu gayratan bilmaxaarim waa nin markaa inuu quustay ku dhowey wuxuu yidhi araa ummatii ummaddeedaan arkayaa laa yushricuuna ila alcadaa rimaaxahum oo cadowgooda aan sidaa waran ugu taagaynin waddiinu waahi dacaa-imi diintana tiirarkeedii ay dumayaan falaytahum hoogoodee buu yidhi idaa lam yaduuduu xamiyatan can iddiin diinta dareen ay u qabaan iyo kiiro ay diinta u qabaan haddaanay u dagaalamayn hoogoodee dannuu giiratan bilmaxaarim may u dagaalamaan yacni maaragtay maxaarimta iyo dumarka iyo acraadda iyo sharafka lagu xadgudbayo wartaa may u dagaalamaan arrinkaas markaa wuxuu ka tarjamayaa yani maaragtay waaqaca dhabta ah ee markaa muslimiintu ay gaadheen bal iskabadaa-e culimada qaarkood baa waxaa laga soo guuriyaa inay yidhaahdeen muslimiintu waktigaas waxay ahaayeen ka ramaadi dambas oo kale ay ahaayeen wa idaa aradta an tanfuka fi ramaadi lam tuflix haddaad damacdo inaad dambas afuufto oo aad dab ka dhalisana dee ku liibaani maysid haddaad damacdo dambas inaad afuufto weligaa oo aad dab ka dhaliso dee kuma liibaanaysid wey ibnulkasiir raximah llahu tacaala kitaabkiisa albidaaya wanihaaya la yidhaahdo markii uu ka warramayo baytulmaqdes iyo qabsashadeeda wuxuu yidhi lamaa kaana duxaa yawm ljumuca lisabci baqiina min shacbaan markay ahayd maalin barqaa oo jumco ah oo toddoba cisho ay ka harsan tahay shacbaan ayaa nimankii faranjigu la ohan jiray ay qabsadeen buu yidhi beytkii ilahi subxaana caza wajal yani bayt lmaqdes sharafahu llah wa kanuu fi naxwi alfi alfa muqatil hal milyan oo qof bay ahaayeen bu isagu leeyahy dad aad u fara badanna waa laayeen yani maaragtay dhibaato badanna waa geysteen markaasuu sheiku markaa kadib wuxuu soo rarayaa culimadii waktigaas arrinkaa ka gadootay iyo sidii ay damceen inay dadku waxu qabtaan wuxuu markaa sheiku leh raximah llah fairtafaca bukaau nnaas dadkii muslimiinta meel kasta waa ka ooyeen wanadaba alkhulafaau lfuqahaa ila alkhuruuj yani maaragtay fuqahadii iyo maaragtay yani maaragtay khulafadii ayaa waxay ku baraarujiyeen culimadii inay dadka u baxaan liyaxrudu lmuluka cala aljihaad si ay boqor kastoo meel jooga jihaadka ugu baraarujiyaan fakharaja ibnu caqiil wagayru waaxidin min acyaani alfuqahaa in badan oo culimadii waktigaa joogtay eebaa ummadda u baxday caalamulislami baa saa lagu kala firdhay fasaaruu fi nnaas dadka dhexdoodii bay socdeen si ay jihaadka ugu baraarujiyaan falam yufid dalika shay-an fa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ibnu kasiir wuxuu ley raximah llah culimadii haba baxaan oo dadka dhexdooda ha maraane wax ay tartay haba yaraatee ma jirto fa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun a ilahay baan subxaanahu caza wajal markaa markaa isaga laabanaya ibn alabyari ninkaan alabyurdi ninkaa maaragtay hadda gabayadiisa aynu gabaygiisa aan tirinaynay waxaa kaloo kamid ahaa gabayada uu tiriyey ee aadka iyo aadka u cajiibka badan waxa uu leeyahay raximah llah isagoo ummadda markaa sifaynaya wayajtanibuuna annaara khawfan min alradaa walaa yaxsabuuna alcaara darbatan laazimi waxaan arkayaa buu yidhi inay ka cararayaan dabkii ay ka cararayaan iyagoo ka baqaya inay dabka ku dhibaatoobaan una malayn maayaan buu yidhi ceebta meeshan ka haysataa ceeb laazimaysa inay tahay ayardaa sanaadiidu lacaaribi biladaa war nimankii carbeed dadku markaa rabaa inuu maaratay deekiciyo nimankii carbeede maaratay madaxi ad madaxa adkaa miy waxay ku raali noqdeen dhibtan ay ku raali noqdeen iyo dulliga kan fali falia falaytahumu ida lam yaduuduu xamiyatan can iddiini danuu giirata lilmaxaarimi wain zahiduu fi ljri ida xamasa alwaqa fahalla atawhu ragbatan fi lmaqani wuxuu leey war xataa haddii ay yani maaragtay ajarkii jihaadka laga heli jiray iyo yani maaragtay wixii ilahay kitaabkiisa ku sheegay hadday xitaa iska naceen war may soo haniimo doontaan ha gaalada xataa may ka hanimaystaan macnuhu marka waxaan kalimaadkan aan u tilmaamayaa waaqac caalam islami wuxuu ahaa waaqac aad iyo aad u khatar oo xataa culimadu intay baxeen oo dadkii damceen inay baraarujiyaan oo jihaad ku baraarujiyaan sheekh ibnulkasiir raximah llah uu kusoo gabagabaynayo falam yufid dalika shay-an fa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun caalamulislami marka caalim walaalayaal caynkaasagu ahaa waxaa markaa intaa kadib bilaabantay marxaladii yaqadada muslimiinta muslimiintu markaa intaa kadib soddon sano kadib waxaa bilaabmi doonta marxala jadiidaho cusub oo yaqada iyo maaragtay isugu jirta inay muslimiintu baraarugeen maxaa keenay waktigaa dambe baraaruga muslimiinta waxaan umalaynayaa muxaadarada dambe aan ku faahfaahin doona haddi alla ka dhigo insha allahu tacala biidni illah maantana halkaas aynu ku ekaan doonaa si baan u yar duraysanahay insha allahu tacala hada wa jazakum allah khayr wabarak allah fikum assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu waxayna loo baahan yahay in laga faa'iidaysto walanba khatimay in laga faa'iidaysto waxyaalaha dacfiga muslimiinta keenayna la garto oo markaa laga dheeraado waxyaalaha keeni doona saynu arki doonaa yaqdada iyo baraarugana la garto oo markaa laga faa'iidaysto waxaan ka jawaabi doonaa oan kusoo khatimayaa su-aal dhalinyarada qaarkood ay weydiiyeen oo yidhahdeen muxaadaraadka markaan bilaabayna waxaynu ka warramay yurubiyaanku inay waa islayn jireen oo nimanka kan scandinaviaanku ay meel kasta ka qabsadeen qoladan maaragtay faransiiska iyo ingiriiska iyo jarmalka iyo meelo badan ay ka qabsadeen bal iyagu way u talin jireen waxay dhalinyaradu igu yidhaahdeen haddiiba ay sidaa nimanku mar colo ahaayeen oo islayn jireen sawtan hadda colaadoodii suushay maxay muslimiintu iyagu yani maaragtay marar fara badan colaadooda ay maaragtay usuulayeen dadkaasi walaalayaal colaadda way ka faa'idaysteen waxay inagu dhaamaan nimankaas reer galbeedi way ka faa'idaystaan tajaaribta inagu tajaarib baynu soo marnaa kadib kama faa'idaysan waxaa laga yaabaa hadda maanta ummadda soomaaliyeed ee labaatan sano hadda ku dhow dhow maraysa in aanay dawladna lahayn ummadaha agtoodana aanay sharaf ka lahayn qofka soomaaliya meelaha sanka taagaa lakin ummadaha agtooda sharaf kama leh bal waxaa l tusaale kastoo xun baa lagu tusaalaystaa kenyaatagan hadda islaynaya ay war sidii soomaaliya yaynaan noqonin bay yidhahdaan cid kasta oo maaragtay yani maaragtay mujtamac kasta oo doona inuu tusaale xun bixiyo dad aan macno lahayn oo maaragtay ummadda ka haray oo damco inuu tusaale ku bixiyo dadka loo soo qaataa tusaalaha waa soomaalida bal hadda luqada carabiga waxaa kusoo biiray kelmad kelmadda waxaa la yihahdaa sawmala waa kelima luqada carabiga hadda qa- qawaamisteeda kusoo biirtay macnaheedu waa maxay soomaaliyeyn meeshii fawda ka jirto oo dad is- isku laayaan oo balaaya ka dhacdo ayaa waxaa la yidhahdaa xadatat sawmala fi hada lbeled beledkaa waxaa ka dhacday soomaaliyeyn soomaaliyeyn macnaheedu waa maxay waa dad islaynayo hamaj oo cawaam oo aan maaragtay ho- galbeed iyo bari toonna ukala soconin wey waxay doonayaan iyo waxay diidayaan toonna aan la kala garanayn dadkaasi way ka faa'idaystaan wallahi reer galbeedku nimankani tajaaribta way ka faa'idaystaan waxyaalaha cajaa'ibta waxaa kamid ah oo aan ka akrinayay journaal journaalka albayaan la yidhahdo maalin ilama iyo hadda sida nimankaasi ay tajaaribta uga faa'idaystaan cowford magaalo la yidhahdo oo ku taalla waddankan hadda ingiriiska la yidhahdo kaniisad ku taalla magaaladaas kaniisadaas waxaa yaala taabuut sanduuq zujaaji ah Ah, qolyaha ingiriiska degan baa dee taxqiijin kara insha allah taabuut zujaaji ah yani sanduuq waxa yaala yani ka samaysan dhala ka samaysan sanduuqaasi waxaa ku jira lafo lafahaasi maxay yihin waa loo daawasho taga waa dadkii dhenishka ahaa iyo norwijiyaankii waagaa wada socday ee meeshaa kusoo duulay baqaayaadkoodii wey macnuhu marka waa maxay qofka kan ingiriiska ah markaa lagu siinaya darsi inuu ogaado in maaragtay beledka kan iyo dhulka kani aanu ku imanin ciyaar ku imanin yani sidatan hadda ay yihiin inaan iska imanin laakin dad badan laga difaacay yani maaragtay allahuma mustacaan taarikhi jirto ummadda waxay kala dhaxasho ay jirto laakin waxa weye maaragtay ummadde sidan isaga nool khaasatan soomaalida oo aan taarikh daraasaynin oo waxba aan kala garanaynin kuwaas iyaga waxa weye maaragtay dee dabayshaa qaadaysa wey halkaasaan ikhwani ku joogayna insha allahu tacaala wayno iyo yawm alaxad biidn illah iyo baraarugii muslimiinta iyo muslimiinta oo maaragtay bilaabi doono inay maaragtay iyagu weerara qaadaan iyo maaragtay dawla zankiya iyo dawla salaaxiya wabillahi tacala tawfiq jazakum allah khayr wassalamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu